cabdirashiid sheekh cali baarlamaankii mooshinkii dhibaatooyinka badan keenay aada u murgixiyey xidhiidhka xataa baarlamaanka xubnaha baarlamaanka dhexdooda ee madaxdii sare xataa qaarkood gaaray wuu dhammaaday sida haddan uu u muuqdo wixiisii ugu weynaa mudane jawaari wuu iscasilay dhambaalkiisii casilaadana wuu akhriyey si kooban sideed u aragtay dhambaalkiisa si guud ahaaneed saad ku qiimeyn kartaa madar waa mahadsan tahay walaale waa su-aal muhiima runtii in la dul istaagana mudan intaanan su-aasha jawaabteeda gelin laakiin waxaan rabay inaan dib ugu laabto bal khilaafka runtii muddo badanna waa ka qaatay waxa weye energy badanna dadka iyo dalkii siyaasadaba wuu ka dhumiyey waxaanse ku faraxsanahay oo runtii wax lagu farxo ah iyadoo oon gacmo shisheeya soo gelin oon meelo kale la isooga yeerin oo waxba la isu yeerin in ay ay soomaalidu iyadu golayaasheeda iyo guryaheeda iyo ma garanaysaa magaalada muqdisho ee caasimadda dhexdeeda ku dhammaysatay khilaafkaas khilaaf markii uu dhex uu dhacayay sida loo malaynayo ma aha waxa la islaa wax fudud oo wuxuu noqonayaa aan runtii aan aan aan aan muddo badan sii qaadan laakiin markii dambe wuxuu noqday khilaaf aad u maaragtay saldheer oo culaysyo badan yeeshay haddase waa ay maxaan ku idhahdaa soo gabagabootay aan wax lagu farxo waxaa marka aan runtii markii si guud aan khudbadda guddoomiyaha baarlamaanku uu akhriyey aan usoo daadego guddoomiyuhu wuxuu si fiican guddoomiyhi hore baarlamaanku wuxuu si fiican oo kalsooni leh usoo diyaarsaday khudbad aad u maaragtay dheer oo dhinacyo badanna taabanaysa oo qaarkeed hadallada qaarkood xifaaltan iyo rag iska dhicin ay ku jirto qaar hadallada ay ku jiraan maxaan ku idhaahdayey inuu isagu inuu ka roonaaday raggii khilaafka ku ay ka dhexeeyeen oo dadka iyo dalka iyo maslaxadda guud danteed isu casilay runtii wuxuu ahaa hadal siyaasi qaangaara hadalkiis buu ahaa hadal macno weyn leh oo tusinaya khibraddiisa siyaasadeed iyo waayo aragnimadiisa siyaasadeed tusinaya ayuu ahaa hadal isaga lafac ah oo aad u mugweyn buu ahaa hadal maxaan ku idhahdaa wax badan ay ka baran karaan dhallinyarada siyaasadda ku cusub qodobada aan oran karo fariimaha uu diray waxa aan aan runtii ka sheegi karaa qodobka u horreeya oo ah inuu isagu si cad u sheegay in raggii isaga ka horreeyey raggii khilaafkan uu lasoo dhex soo dhex maray inuu isagu ka roonaaday wuxuu kale oo uu tilmaamay tanaasulka uu tanaasulay in ay uu ugu danaynayay baarlamaanka oo haddii khilaaf kusii socon lahaa laba geed laba meelood kala fadhin lahaa culays badan oo siyaasadeed iyo mid dastuurina dadka iyo dalka soomaaliyeed gelin lahaa runtii oo wuxuu kale oo uu sheegay caqabadaha macnaha runtii ugu weyn oo waddanka hadda siyaasad ahaan iska qabsiga keena inuu yahay dastuurka oo aan lagu aan la iltizaamin oo aan la fulin oo si maaragtayla baalmaro innagoo ku jirna qodobada uu ka hadlayay wuxuu dardaarmay amaba uu sheegay in hay-aduhu dowladda hay-adaheedu ay kala madax bannaanaadaan si gaara weliba baarlamaanku si kooban arrintaas seed u aragtay
mabaadi'da guud ee dastuurka ayaa qeexaysa in nidaamka siyaasiga ah ee dunidanba ka degan inuu yahay afarta hay-adood oo kala madax bannaan oo hay-ad hay-ad muquunin karta aanay jirin uma hayno inagu hadda wax caddaan yacni ah oo ah in ra-iisul wasaaraha oo uu ka cadanayay isagu hadalkan oo u waday in uu ku xadgudbay golaha baarlamaanka taas ma hayno wax daliil ah oo cad oo arrintaas hadda sheegaysa tilmaamaysana garta isagu wuxuu ka doodaya inuu soo riixayo ra-iisul wasaaruhu balse haddaan dhaafno su-aashaasi dhanka kaleete markii mooshinkii laftiisa aan u soo noqonno adoo si kooban su-aasha uga jawaabaya wakhtigoona haya saamayntii moshinku ma dhihi karnaa way dhammaatay mase waxaa la fili karaa waxyaabo kale oo baarlamaanka la jibnaantiisii saamayn ku yeelan kara
wejigii jawaari cinwaanka u ahaa ee moshinku hadda wuu inaga qarsoomay laakiin mucaarad mucaaradadaa jirta xoog leh mucaaradaduna hadba waxay ku gabatay ma waayeyso marka ma garan karno mooshinkii jawaari ku magacownaa marka wuu dhammaaday laakiin maxaa ka dambayn doona cinwaan dambe maxaa noqon doona maxay mar labaad soo abaabuli doonaan
baarlamaanku waxay baarlamaanku iyagoo xubnaha iyo haddana xagga laga soo riixayey la sheegayey oo saas daraaddeed isagu laftiisu intaasoo koor uu sheegay hadda lafteeda markii dhibaatooyinka lasoo dhameeyey waxaa muuqatay in madaxdu ay iswada gacan qaaday ayna muuqatay in dareen kale uu jiray si dadka loo tuso xataa inay madaxdu ay ka heshiisay wixii jiray isaga laftiisu khudbadihiisii wax badan buu si maaragtay sarbeeba uu u dulmaray dhanka kale haddaynu ku soo dhowaano doorashada qofkii isaga ka dambayn ahaa ee baarlamaanka hogaamin lahaa sideed u aragtaa arrimahaasi habka lagu doorashada iyo dadka cadcad iyo sideed u aragtaa qaabka ay u muuqato
madarow masaxa siyaasadda ee soomaaliya runtii waxaa ka maqan axsaabtii siyaasadda ee jili lahayd siyaasadda jili lahayd oo si sharciya oo aan gabasho lahayn u jiri lahayd haddii baarlamaankan labada boqol iyo toddobaatan iyo shanta ah maanta ay xisbiye u kala fadhin lahaayeen saddex xisbi oo kale afar xisbi oo kale ama shan xisbi wuxuun ku magacow xisbiyadu waa institutionis waddanku leeyahay
waqtigoona haya laakiin seed u aragtaada soo koobaya doorashadu waxaan isleeyahay four point fiveka siduu ku salaysan yahay madaro waad ka warqabtaayo saddexda jago oo hadda ugu iyo hataa afarta jago oo hadda markii aqalka sare lagu soo daro waxay u kala magacaaban yihiin afar reerood afarta bointi bay u kala magacaaban yihiin marka waxaan haddaan kusoo su-aashaad kusoo dhawaad waxa weeye ma dhici kartaa in xariggii guddoomiyaha baarlamaanka awal lahaa in ay hadda isdhaafiyaan maxaase ka imaan doona haddii ay isdhaafiyaan oo hadday isdhaafiyaan maxay iyagu laftooda ula jeedadoodu maxay tahay aad ayuu u mahadsan yahay kaasi wuxuu ahaa cabdirashiid sheekh cali oo aan khadka teleefoonka ku wareysanaynay adegaad mahadsantahay cabdirashiid waa mahadsantahay